إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu daroon xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan diiradda saaraya sababta ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka kaasoo lagu soo beegay weerarkii kow iyo tobanka seteembar oo maanta oo kale saddex iyo labaatan sano ka hor ka dhacay maraykanka maamulka dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa qayladhaan ka muujiyey weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada ilmo xadista ayaa ku soo badanaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona waalidiin badan ay lasoo diristay cabsi daran tiro askar ah oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa soo bandhigay maamulka islaamiga ah ee baay waxaase cirbarar baahsan laga soo sheegayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kaasoo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee dadka al-furqaan ayaa xalay baahisay muuqaal cusub oo soo bandhigaya etoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda kulan wadatashi oo u dhexeeyey beelweynta dir iyo wilaayada jubbada dhexe ayaa waxaa laga soo saaray go'aano wax ku ool ah wadayaasha gaadiidka xamuulka isaga kala goosha gobollada waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin bilaaban doonta laba toddobaad kadib
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa arbaco taariikhdana ay tahay sideedda bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna kow iyo tobanka bishii sagaalaad labada kun afar iyo labaatan intaanan u gudagelin faahfaahinta qodobadaas waxaad ku soo dhowaataan ogeysis mowduuc muhiim ah oo maanta lagu qaadan doono barnaamijka dhacdooyinka dunida
نصر تجلى للإله مبشرا بسقوط برج تجارة الكفار فتواثبت warku wuxuu igu soo gaadhay si oo mubaashir ah tebin toosa waxaan xusuustaa aniga iyo walaal kaloo ciraaqiy oo la odhan jiray ibraahim alacdami oo intaan israacnay baanu waxaanu tagnay meel ay odhan jireen kuwait alkhayr oo nimaan saaxiib ahayn uu mas-uulka ahaa markaan meeshii galloo fadhiisanna walaalkii shaah noo soo dhigay ee uu furay uu furay maarata qanaadkii uu furay waxaan aragnay sarihii dhaadheera oo maraykanka dumaya diyaaradihii oo oo wariyuhu leeyahay burujkii hore aad dumaya haddanaad kii labaad diyaaradii labaad ba ku dhufatay usaa leeyahay baan soo galnay صوت رهيب مرعد تركت حناجرهم بلا marka hore ishaacaad baa la faafinayey oo ah laleeyahay yuhuud baa ka dambaysa maya shiica ka dambaysa wararka meelahaasaa lalahaa laakiin markii dambe mujaahidiinta alqaacida ayaa sheegtay inay iyagu een, ay baagsadeen goobahaas maraykanka تطير تدك مبنى دفاعهم وتعيدهم طورا من الأرض markii qadiyada dhacday baan waxaan safar ku tegey eh, waddanka suuriya suuriya waxaa igu soo dhoweeyey laba nim oo itixaadka aan saaxiib ahayn baa igu soo dhoweeyey way marti qaadeen sheekadii eh, 11 seteembar bay ila galeen baa- baan aan sheekada noo soo dhex gashay haddaan sheekaysna waxay namayo anigu sheekadaan hore aan u maqlay xilligaasaan maqlay waxaan isleeyahay reer galbeed baa ka dambeeya waxaan inaga maba aha danta laga leeyahana waa qarax weyn oo caalamka dadka dhiigooda lagu banaysan war saas ma ahay dheen iyo waxaad sheegaysa ma jiraan waa rag tareenkaba saaranoo mujaahidiin وما سيف لبنان الجريحة طارق زمر القرون لمن qofka soomaaliga ugu cilmi badan shariif cabdinuur oo markaa joogay maka gurigiisaan ugu tagnay markiiba waa baxnay waxaana shariif waxaan kugu socdaan dhahnay ee saddexdeen ugu soconnaa bal dhacdadan iyo bal see kuwala muuqataa iyo noo sheeg maxaa maxaa nugula talinaysaa sheekh kitaab aqrina uu isku laabay خط وصية كمقول سعد سيد الأنصار لو خضت هذا البحر natiijadu kolley natiijo islaamka maaragtay aa taageeraysay noqotay oo baraarug keentay jihaad baa bilowday ilaa haddana lagu dheeg bixinayo maraykanka cadownimadii maraykanka ayaa bannaanka u soo baxday cid kasta oo maraykan markaa taageertay baa haddana la gartay inay murtadiin yihiin
waa barnaamij aynu ku soo gudbin doonno saddex iyo labaatan sano ka hor weeraradii cuslaa'ii kow iyo tobanka sebteembar iyo sida uu caalamka isku beddelay waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida insha allah الذي من أجله سجد الطغاة بظلمة الأوكار هبل الزمان بلحظة أمسالنا من بعد عين أثرا من الآثار markaana kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan diiradda saaraya sababta ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka kaasoo lagu soo beegay weerarkii kow iyo tobanka seteembar oo maanta oo kale saddex iyo labaatan sano ka hor ka dhacay maraykanka salmaan axmed ayaa isha soo mariyey bayaanka maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku qoran saddex luuqadood kaasoo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebtembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka horedhaca bayaanka waxaa lagu yidhi xilli maraykanku uu baroordiiqayo sanadguurada weerarkii kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yaro israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanku ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhdeeda dhigdaadinta ee ragaadiyey ummaddooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ka hor markii sagaal iyo toban hadiyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa beegsadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaaga kumanaan ka mida muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo tuqyaankeeda waxayna si aan gambasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay horinaysay dagaal dhig badan ku daatay ayna khasaar dhowr trilyan oo dollar oo ka mid a canshuurta shacabka maraykanka dowladdani wax natiijaha kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhigla'dahay asbaabihii mujaahidiinta iyo shuhadada muslimiinta ku riixay inay fuliyaan weeraradaas si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxbikmijiraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ay ahaayeen nacaybka islaamka u qabo xorriyadda iyo habnololeedka dadka amerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwo si toosa uga jawaabayey dhaqanada guracan ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuqwadareedka iyo gumaysiga yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa iyo maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sanadkii labada kun iyo kowda maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda ghaza war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda waxaa lagu yidhi si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanku kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah ayaa ku soo bixi doona saddex luuqadood wuxuuna tooshka ku ifin doonaa sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka xilli maraykanku uu maanta baroordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaana allah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo hadiyeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weerarkii kow iyo tobanka sebtembar waxaan allah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sarreeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhankaa fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan jeelalka yuhuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa yuhuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firarsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allah ee ah
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
maamulka dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa kheyladhaan ka muujiyey weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh gudoomiye ku-xigeenka dowladda federaalk ugu magacaaban degmada ceel waaqe gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay weerarada ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bilihii iyo isbuucyadii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk kuwaasoo ay ku go-een askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka bashiir dhaqane xasan oo hadda gudoomiye ku-xigeenka maamulka ka dhisan ceel waaqe ayaa si faahfaahsan uga hadlay howlgalladii ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay ceel waaqe iyo deegaanada ku xiran bashiir ayaa waxa uu dhaliil u jeediyey maamulka degmada ceel waaqe uu isagoo ka mid yahay inaysan awoodin sugidda amniga ceel waaq ciidankooduna ay ku fashilmeen inay iska cabiyaan weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha la yaabka leh uu ku cataabay waxaa ka mid ah in degmada ceel waaq aysan lahayn wax askar ah oo suga amniga degmada sida ciidamada booliiska nabad sugidda iyo sirdoonka dhammaantooduna ay noqdeen wax lagu tacabeelay oo halbacaad lagu lisay ah isagoo sii wata hadalkiisa ayaa xusay in amnigooda uu halis ku jiro ayna wajahayaan xaalad cakiranti ugu xumeyd sida uu warka u dhigay war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaanaa maaragta adeer macaan markaa run kuu sheega mataqaanaa waxaasoo dhan baa meesha mataqaanaa ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak waxa annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad timaado ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigiibu u xilsaaran yahay waa raggii amniga mataqaana ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaana ka difaacaan degmooyinkii inay ka difaacaan baa militarigii loogu talagalay booliiskii waxaa loogu talagalay amniga hoose nabasugadda sirdoonkii iyo mataqaana wixii soo socda inay mataqaana horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxiibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaana ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo boliis uu maqan yahay oo nabadsuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weye wuu dagaalamhayaa wuxuu samaynayaa mataqaana sidaad ku burburi lahayd dhaawacaagii dhimashadaadii mataqaana haddee ma muuqdaan wax mataqaana maaragtay difaaco daarag taliya ma jira boliiski ma hayno nabadsugid ma hayno sirdoonkii mataqaana ma hayno marka waxa weye degmo mataqaana ayada bes ay isku filan hadalkan kasoo yeeray gudoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaqe gobolka gedo ayaa kusoo aadaya xili ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gobolka gedo iyo qaybo ka mid a dalka soomaaliya ay sii xoojiyeen weerarada ay ku naafaynayaan askarta soomaalida ah ee caratuurka waa shisheeyaha iyo ciidamada shisheeye ee atmis waddanka soomaaliya ayaa waxaa kusoo duulay ciidamo shisheeye oo magacyo iyo midabo kala duwan leh kuwaas oo hogaan magaca waxaa loogu yeero nabad ilaalinta waxayna dhammaantooda leeyihiin dano mid weliba u gaar ah uu dalku ka leeyahay taas oo aysan wax faa'iidaha u lahayn ummadda soomaaliyeed dowladaha deriskala ah soomaaliya sida etoobiya iyo kenya ayaa mar weliba soo hadal qaada awoodda sii kobcaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna sheegaan oo ay farta ku fiiqaan inaan la dhayalsan karin awoodda militariga xarakada al-shabaab reer galbeedka iyo dowladaha hurbooda iyo duulaanka soomaaliya ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay halis weli taagan ayna walaac xoogan ka muujinayaan iyagoo u baqaya xukuumadaha ay tabantaabiyaan ee ka dhisan qaaradda afrika
ilmo xadista ayaa kusoo badanaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona waalidiin badan ay lasoo diristay cabsi daran zakariya cumar ayaa warkaasi faahfaahinaya iyadoo markii horeba bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmayeen dowladda federaalka ayaa waxa ay haatan waalidiinta ku dhaqan gobolka banaadir walaac badan ka muujinayaan xatooyada ilmaha oo ku soo badanaysa magaalada muqdisho waxayna walaac badan ka muujiyeen in ilmaha yaryar keligood aan loo diri karin goobaha waxbarashada qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa ay tibaaxeen in arrintan ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaas oo ay sheegeen inay qandaraas ku soo qaateen dhibaateynta bulshada soomaaliyeed iyagoona carabka ku dhuftay in arrintan ay qayb ka yihiin shisheeyaha kala duwan ee ku sugan xerada xalane kan wax hadaa ninka waddanka u dhalinin oo qandaraas soo qaatay waddamada shisheeye qandaraas ka soo qaatay ninkaas waaye qofka oonta macnaa waddankeenna hadda dhex jooga waa tuugidaasaa looga shaqaystaa dadka dad ogol dadweyne ayaa jira dadweynka naftirkooda hadda baarirka laga baxsadaa isbitaallada qaar marka la geeyo isbitaallooyinka meel meel walba isbitaalaa lagu wada furay waxaa arkaysaa isbitaal hebelaa la dhahaa isbitaal fujaa la dhahaa isbitaal exbaresaa la dhahaa waddanka dhan waxaa soo gal n g o a soo galay ilmaha yaryarka kelida iyo baarka laga baxsado qandaraaskaasaa maalmahan socdo ilmo laxadaa waa jiraan waxaa loo tuhinkaas lagu qabaa xalane iyo gabdho oo wadanaayo niman xalano ka shaqeeya ama niman la soo dirsaday xalane amniga guudna waa naga haystaan wax kastana waa naga haystaan nimankaas xalano jooga dhibaato badanaa ka cawanaynaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo waayihii ugu dambeeyey dhibaatooyinka ay la kulmayaan bulshada ku nool gobolka banaadir ayse soo taraysay ayaa waxaa arrintan ay saameyn iyo walaac weyn ku reebtay waalidiinta ku dhaqan magaalada muqdisho tir askar ah oo kasoo goosatay maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa soo bandhigay maamulka islaamiga ah ee baay sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan maamulka islaamiga ah ee gobolka baay ayaa soo bandhigay askar ka soo goosatay saldhigyo ciidan oo ku kala yaala degmooyin ka tirsan gobolka baay kuwaas uu ka aramiyo maamulka la baxay koonfur galbeed askartan ayaa ka kala yimid magaalooyinka kala ah baydhabo iyo buurhakaba iyo qansax dheere askarigan idinku soo maqan ayaa ka yimid degmada qansax dheere wuxuuna ka mid ahaa ciidamada booliska ee magaalada isagoona ugu dambeyntii isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee baay cumar suufi xasan degmada gafidheere kukooy buulo fulaayo roog gaalada gafidheer roog bal shageeyay dhiibta booliska sanadii lama bal odaka jari gafidheer dhateelee ka dhex galay askar kubas degmada dhateelee ka dhex galay askar ahaana ka shaqeeyay aslinka la dhex shageeyay dhiibta booliska ka tirsanaayo askari aad iyo ahay lain kasoo imile ilaahay ilaahay heenimiyaas ugu dhaabahay safayle gacmo furgalay dhoy maasha allah may faringa umdireeya ini kutawgasheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaartasi dhibaato hoog le meelana ku tabi gaar ahaan minsheer makaada iibaan walba mijar danba hoog shilay sageyse saaslay askartan kale ayaa ka kala yimid magaalada baydhabo iyo buur hakabe iyagoona ka mid ahaa waxaa looga yeero ciidamada daraawiishta koonfur galbeed maay zakarin ama jaaral maree walaale caasimada baydhabo kooy shaqaday walay haytay in askarrami haytay gaar ahaan walay ka tartamay daraawiishta dadisnisa jare ururka arabsiga ka tirsanay tababaraa qaadaya sagaal bilood eelboorka baydhabo intiana koy jibti nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam minjida intiana iso diinta musunlay garabsuulida intiana kadhamadaya ago-aansaday manta gaalama kadhamadasabay dhamba marka hore yaa lamio jeyti shaydanhay tashkiili laakin haddana kutawbasheni maa dhibaato eedan weynayaala baydhabo sidii dhamba masheerlaan iyo langbunon qaadaan asgari masheeraan ay rafaad gaajada meeliyaa la gaaja dungelinta warka argameen dadka meelaka garwaya lahaan kiyo kutawbasheenaan meelo mooro masin yaallo inti meelo diinti diinti nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam meelo diintisaka kadhagma intiisku kooytana faringasin jireen dadka meeluga gacmo furnalaya dhawaayo maasha allah asad cabdi ibrahim guuri qabika kuwaay guureeri shalay askadi guureeri shalay yaa kadi haddana maantana buurfalaya anbay gaarabina la shaqeeya daraaiay sanadii walaalad haddii tan waaga dhibooday oo oo ilaahay saanta gaaday oo wadankay dadkay diintay aanbay intii oo sudaano wadanka osukoano dunyadi huuliyo diiran yaa faringaan wadara ali ibrahim habdi buura kaba daraawish shan bilood dalbay diintay aanbay shaydaalina gulmi hasan abdiraxmaan ibrahim buura kaba ciidamada buura kaba daraawish dowbeed muddooyinkii dambe waxa isi soo tarayay askarta ka soo baxaya safka shisheeyaha iyagoona isku soo dhiibaya walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta waxaa sicir barar baahsan laga soo sheegayaa deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan kaasoo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada mubaarak cumar ayaa ka waramaya deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa weli ka taagan sicir barar baahsan oo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sicir bararkan ayaa yimid kadib markii uu isbedel ku yimid qiimaha dollarka shidaalka iyo badeecadaha kale ayaa saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool deegaanadaas sicir bararkan ayaa lagu eedeeyey maamulka la magac baxay somalilan kaas oo bulshada ku eedeeyeen in uu sare u qaado canshuurta laga qaadi jiray bulshada qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada burca ayaa ka hadlay sida uu saameeyey sicir bararkan xagga nolosha ah horta sicir bararku wuu jiraa xoogna wuu u saameeyey waxaasoo dhanna waxa keenaya waa doorarka kacay waayo doorarku hadduu kacana wax walba horta way kacayaan dowladda horta runtii waxay dayacday oo macal gaar ahaan oo sii dayacay baanka aanu eedaynayno waayo waa shaqadii baanka dhexe weeyaan runtii waxaa arkaysa adoo maanta kaga tegey saaka shidaal ayaa caawa laga oranayaa saddex kun baa fuushay adduunyadana ma dhici karto sixir intaa leeg in hal litir fuusho hal marir keliya markaad iminka haddeer sarifanayso boqol dollar dee markaad sarifanaysana waxay kaa wax yar baa lagugu siinayaa haddaad saaca kadib doo boqol dollar u baahato toban dollar kaa lagu saaraya maciishaddu way saray u kacday shidaalladii saray u kaceen maciishaddu saray u kacday qaadkii baa lacagtii guranaya adkayd wagnig sbiidkaa guranaya ganacsatadii baa guranaysa waxaasoo midhan baa wada doolar doonaya dadkan doolar kama soo baxo warshado ma lihin dhaqaale wax soo saar ma lihin dalka wuxuu noqday mataqaanaa kun boogood buu yeeshay dalku haddaad juuq tidhaa qaar mucaarada odhaya annagu nala hadlaya qaar muxaafidaa odhanaya hadduu nala hadlaya qaar gobollo ku maqan baa le annagu nala hadlaya dadka oo dhan mid walba boogoqod buu yeeshay tan iyo heshiiska etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa deegaanada uu maamulkaasi ka armay waxaa ku soo qulqulaya dad etoobiyaan ah kuwaas oo la wareegeen shaqooyinka ay qaban lahaayeen bulshada alfurqaan ayaa xalay baahisay muuqaal cusub oo soo bandhigaya itoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda warbixinta warkaasi muxsin ayaa soo jeedinaya soomaalida dhammaanteed ayada oon la kaala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la deeriiraysay weligeedna ay soo dhex til godobta dheeraatay dagaal dhiiggallay iskaga qubo dhacay kani waa muuqaal cusub oo ay habeenkii xalay baahisay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan kaasi oo uu cinwaankiisu ahaa dhexgalka xabashida etoobiya ee dowladda federaalka iyo dhiiranaanta wakiiladeeda sida gaarka ahi ugu matalo daakhilka maamulka uu seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud muuqaalkan ayaa sidaba cinwaankiisa laga akhrisan karo amaba laga dheehan karo diiradda lagu saaraya laba ujeeddo oo muhiim ah xilligan kala guurka ah ee aynu maanta nool nahay waxaana lagu bidhaaminayaa xaqaa'iq in muddo ah la isku dayaayey sidii lagu dabooli lahaa walow qorax soo baxday aan sacabo lagu qarin karin lagana soo gudbay xilligii kutira kutaanka ee laga xaqiiqa been sheegi jiray hore wuxuu dhinac mare uu ku dhiici waayey asagaa ku dhiiraday inuu wada dhex qaadaaye isdaarkan oo la daawan karo qadar dhowr iyo labaatan daqiiqo ah ayaa daaran in bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed tooshka loogu qabto xaqiiqada xidhiirka ka dhexeeya xabashida iyo dowladda federaalka oo marba heer soo maraayey iyo in bannaanka lasoo dhiga dhiiranaanta dabadhilifka ku daaban dowladda etoobiya balse qaybaha hore ee muuqaalka ayaa lagu dulmarayaa daawadahana loogu soo bandhigayaa siraaca soo jireenka ah ee ka dhexeeya bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo xabashida etoobiya kaasi oo ka mid ah loolannada had iyo jeer dunida ku dhex maraya islaamka iyo kirishtanka etoobiya ayaa marar kala duwan oo kala fog ku soo duushay dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoo mar walibana damacsanayd sidii ay ku qabsan lahayd oogana dhigi lahayd gobol ka tirsan etoobiya oo uu ka babado calankeeda etoobiya xilliyadii ay soo gashay dalkeenna waxaa ka mid ah kalkii hore ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ahaa iyadoona ku timid dalbashadiisa xasan ayaana si diiran u soo dhoweeyey xabashida una xaaray boggiisa iyo laabtiisa qodobada muhiimka ah ee lagu soo bandhigay muuqaalka dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka waxaa ka mid ah sida uu xasan sheekh ugu milmay xabashida iyo in uu ku kacay falal ay ku dhici waayeen madaxdii xabashida ku daamneed ee isaga ka horraysay sida in uu u tacsiyeeyey mana zanaawi xilligii uu dhintay iyo in uu soomaali galbeed oo ah gobol ee etoobiya gumaysato ku sheegay in uu yahay dhul xabashi weliba ay kaamirooyinku qabteen isagoo halkaasi ka dhaanteenayo It's very clear to all of us that late Prime Minister Mele Zenawi was a great African leader that left legacy and achievements which we all need to sustain and continue to his legacy as a model for our renaissance as an Africa.
dhammaanteenna way noocaddahay in ra'iisul wasaarihii hore ee mele sanaawi uu ahaa hogaamiye weyn oo afrikaan ah kaasoo ka tegay dhaxal iyo hiigsi oo afrika u ah mid ay ku dayan karto which we all need to sustain and continue to his legacy as a model.
dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka ayaa gaaray heer lagu faano baraha bulshadana lagu soo bandhigo qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka oo uu ka mid yahay axmed fiqi ayaana sheegay inay ka barbar dagaalami doonaan waxa loogu yeeray libaaxa madow balse filanwaa ayaa ku dhacay dowladda federaalka markii uu abiy axmed heshiiska badda la saxiixday hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi arrintan ayaana ah mid si fiican looga dheehan karo muuqaalka ay baahisay alfurqaan muuqaalka ayaa qaybihiisa dhexe waxaa lagu soo bandhigayaa halkii ay ka istaagtay dowladda federaalka in xabashida etoobiya loo gacangeliyo qayb ka mid ah dhulka soomaaliyeed iyadoona kolkaasi xasan sheekh uu sheegay in aysan diidnayn in etoobiya bad la siiyo balse ay u cuntami weyday in isaga la dhinac maro aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda agsas ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda acces way u yeelanaye see ugu yeelanay laakiin hal midaan soo qaadaya intaasi kadib waxaa muuqaalka lagugu tusayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka oo sheegaya in aysan wax mabaadi ah oo ku aadan etoobiya aysan lahayn maalinbana ay si oola dhaqmaan wax istiraatiijiyada etoobiya aan ka leenahay runtii ma jirto madaxda soomaaliya maalin waxay ku leeyihin etoobiya waa etoobiya cusub etoobiya etoobiyada hore maaha way la digriyaan way la heesaan waxay sheegaan waxay ku leeyihin dadkan waa walaalahaynay leeyihiin haddana ayaamo ka bacda iyadoo haddana cadowga haddana leeyahay unbaa baa arkaysaa etoobiya weli isan bedeshaa lagu leeyahay haddana marna waxaa lagu leeyahay etoobiya etoobiyadii hore maaha laakiin siyaasiyiintii- jahwareer waxaa iska jiraba aanba istiraatiijiyad cadow etoobiya nooga aadan oon leenahay maba jirtaba siyaasiyiinta aadaas iska leh shacabka soomaaliyeed mar kasta wuu ka digtoon yahay eh, dowladda etoobiya iyo dhamaceeda muuqaalkan oo ah mid xaqaa'iq badan xambaarsan aadna u xiise badan ayaa sidoo kale qaybihiisa dambe waxaa lagugu bidhaaminayaa dhiiranaanta ay maalmihii dambe la golo imaadeen dabadhilifyada ethoobiyaanka ee iskugu jira xildhibaano iyo hogaamiyeyaal kuwaasi oo si cad warbaahinta oga taageeray ethoobiyaanka kuna tilmaamay in ay abaal badan ku leedahay soomaalida arrintan ayaana timid kadib heshiiskii dhex maray masar iyo xasan sheekh anigoo xildhibaan ah tegey etoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo tababaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berde oo xuduudka ah yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga aheen waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba ee, marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno dhanka kale waxaa soo muuqday guddoomiyaha degmada waajid ninka lagu magacaabo maxamed macalin oo difaacaya ethoobiyaanka weliba isagoo ku khudbeeyey afka axmaariga si uu u muujiyo halka uu wafaagiisa etoobiyaanka ah gaarsiisan yahay aniga deegaan ahaan degmada waajid oo maanta guddoomiyaha aan ka ahay afartan iyo shan kilomitir markaan istaagno etoobiyaana dersnala etoobiya dersnala ah haddaan u gacanaatiyo ayagaa ii imaanayo fariin haddaa u diro ayagaa ii imaanayo haddaan dantado ama dhibaato ii gaarta ayagaa i garab taagan ayagaana garab taagan soomaalinimada laleeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin markii la hadlaba shisheeye kaalkaal iyo waxaas iyo hadda ma joogto sheekada soddon sano etoobiyana garab joogtaa ciidamada hadda noo jooga ayadaa tababartay ayadaa hubka siisay ee- ee qoryaha hadda ay haystaan waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno inyaa gorbeyd etoobiyaano inyaa wenim etoobiyaano inyaa ah, mangist inyaa mangist etoobiyaano waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karaba cidi tani waa xaqiiqada cad ee maragmadoontada ah mala awaalkana aan u baahnayn ee ku aadan ethoobiya waxa ay ka damacsan tahay soomaaliya iyo sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka daacadda ugu yihiin xabashida arrintan oo bulshada soomaaliyeed ku qasbayso in ay isku tashato una diyaargarowdo sidii ay ku difaacan lahayd muqadasaadkeeda iskagana dhicin lahayd xabashida etoobiya kulan wadatashi oo u dhexeeyey beelweynta dir iyo wilaayada jubbada dhexe ayaa waxaa laga soo saaray go'aan wax ku ool ah markale iyo maxamed sheekh kulan ballaaran oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe iyo beelweynta direed ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay salaadiinta beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan ayaa lagu lafuguray qodobo dhowr ah oo isla gurfeeyeen wilaayada iyo beesha haddaba waa kuwan qaar ka mid ah salaadiinta oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah iyagoona sheegay inay fulin doonaan qodobada ay la qaateen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gobolka jubbada dhexe mas-uuliinteeda ugu horeeyo waaliga ee sheekh cali daraawiish waas ugu horeeya makaatiibtiisa iyo maamulka degmada jilib amiirka iyo makaatiibtiisa waxaan ku kulanay deegaan degmada jilib duleedkeeda ku taalla xeebta oo la yidhaahdo maaweyne anagoo ah beesha reer dareed beelaha dareed salaadiinta beelaha dareed iyo nabadoonnada iyo samadoonnada culamaa udiinka iyo macalimiinta dhallinyarada ganacsatada habeenka waxaa nalagu kulmay maaweyne deegaan la yidhaahdo
diiradda saarnay oo aan kaga hadalnay difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista mahallahayay dacwada iyo dadka sida diintooda loogu wacyigelin lahaa loona bari lahaa waana isla qaadanay walaayadana insha allah way naga aqbashay waana soo dhoweynaynaa mar dhow iyo mar haddaba iyo mar kaleba in ayna soo booqdaan marka waxaan leenahay soo dhowaada waa deegaankiini deegaanka waxyaabaha aan ku ballanin insha allah way fuli doonaan biidni illaahi alkariim deegaankan insha allah waxaa joogo dad insha allah u helan soo dhoweynta walaayaadka kala gedisan oo u taagan ama dadka u taagan daafaca diinta ugu dambeyntii kulankan gunaanudkiisa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe isagoona ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay la qaateen beesha waa wada tashadaan oo talooyinaa dhex mara waxaan isugu dhimanna hadda waa talo beesha wixii ka jira inaan ogaana wixii baahiya ay qabtana inaan ogaana annagana wixii tale iyo ra'yi nagu jira markaa aan idin siino wey wixii aad inoo sheegtaan insha allahu tacaala waa idinka qaadanaynaa jawaaban waa idinka siinaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo marka ugu horreysa beesha guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana wa tacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhiro lagu liibaanaa waxaan idiin dardaarmaynaa ilaahay inaad ka baqdaan fi siri wacalaaniya inaad ilaahay uga baqdaan subxaana wa tacaala taasaana idiin fududaynaysa adduun iyo aakhiro inaad barakowdaan ood liibaantaanoo reerku inay tarmaano mataqaanaa dad wanaagsan oo ahlu khayr oo hoggaan fiican iyo dhalinyaro fiican iyo dumar fiican inuu ilaahay ka soo saaro asbaabaha ugu weyne lagu heli kara waa ilaahay oo laga baqo subxaana watacaala midda kale waxaan idiin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha diraad waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala suldaanka jazaahu llahu khayran iyo raggiisuba dadaal fara badan ay bixiyeen in dadkan la isu keeno wax ku yimid maalin iyo laba mahan dadaal fara badanaa la geliyey juhdi badanaa lagu bixiyey maanta alxamdulilah miraheediyaa la haystaayo si kastaba haatee kulankan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan kulan ballaaran oo u dhexeeyay beesha jarirweyne iyo wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe oo ka dhacay isla wilaayadaas kaas oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo isla qaateen wilaayada iyo beelweynta jarirweyne warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wadayaasha gaadiidka xamuulka isaga kala goosha gobolada waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin bilaaban doonta laba toddobaad kadib warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa inoo hayaa shaqa joojinta daraawaladan ayaa timid kadib markii ay sheegeen inay ka cabanayaan falal amni darro kasoo wajahay wadooyinka ay maraan waxay sheegeen in iyaga si gaar ah loo beegsanayo gaadiidka ay wadaanna dhac loo geysto waxay intaasi ku dareen inay la kulmayaan weeraro isdabajoog ah iyagoo sidoo kale sheegay in maalin cad daraawaliinta baabuurka xamuulka dhac loo geysto wadayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in bil gudaheeda la weeraray toban daraawaliin ah oo midkii ugu dambeeyeyna la dhaawacay kaasoo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawacii soo gaaray dalka kenya ayaa waxaa ku badan falalka amni darrada sida dhaca iyo dilalka joogtada ah waxaa sidoo kale marar badan dhibaatooyin la kulmay gaadiidleyda ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ay gumaysato dowladda kenya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii weerar lagu qaaday baabuur ka baxday magaalada mooyaale ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay kenya gumaysato kaasoo ay ku dhinteen laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen halkaas aynu ku dhaafno warkii aad kala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan